iyadoo guddiga doorashooyinka puntland ay sheegeen in doorashada hogaanka maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono shan iyo labaatanka bisha februaayo ee sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan taas oo aan ahayn doorashadii sideeda janawari ee lagu dooran jiray madaxweynaha guddigan oo dhowaan soo saaray war-saxaafadeed waxa ay sheegeen in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwa toosa oo iskumar loo wada dareeri doono midda madaxtooyada iyo tan baarlamaanka shacabkana ay soo dooran doonaan puntland muddo dheer xildhibaanada waxay ku imaan jireen habka beelaha iyo weliba saxiixa odayaasha dhaqanka waana ay ka duwan tahay midda hadda lagu muransan yahay ee doorashada xukuumadduna waxay taageertay go-aanka guddiga doorashooyinka halka mucaaradkana ay ka biyadiideen doorashadaasi waxaanay ku adkaysanayaan in wakhtigeeda la qabto bulshada magaalada boosaaso ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba habka lagu soo dooran doono xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha waxaana ay ku kala aragti duwan yihiin doorashadaasi halka qaarkoodna ay sheegayaan in puntland ay ku jirto marxalad adag oo doorasho lagana cabsi qabo in meesha ay ka dhacdo gacanka hadal sababa dhimasho iyo weliba barakac maxamed cismaan xasan oo horey usoo noqday xildhibaanada puntland ayaa sheegay in doorashada puntland intii madaxweyne ee soo maray ay ku wada qabteen doorashadaasi wakhtigeeda ee sideeda janawari taasna hadda loo baahan yahay ayuu yidhi in dowladdu ay aqbasho iskadaa laba kun iyo afaraatanka janaayo sideedeeda hadday sagaalka gaadho maalin sideedda hadday dhafto maalinta sagaal gaadho doorasho ma sharci ma doorashadaas waxa weye xilliga loo aasteeyey inta madaxweyne soo dha soo u kala dameeyey kan wuxuu kaga duwan yahay intaas madaxweyne wuxuu kaga duwan yahay ma jirto shakhsiyan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu isagoo mahadsan aadna u shaqeeyey wax fiicanna qabtay inuu qabto doorashada wakhtigeedii wakhtigeedii oo ah biyo kaba dhibcaan ahaan inuu qabto si dadweynuhu ugu kalsoonaado waxaan ku talinayaa in lix iyo lixdanka lagu laabto iyadaa inoo hawl yar si aan dhibaata u dhicin si aan buuqu dhicin si aan isaga horeman maxamuud cismaan caluule oo ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa qaba inay soo dhoweynayaan doorashada qof iyo cod waxaana uu sheegay in muddo badan odayaasha dhaqanka ay soo wadeen saxiixooda in ay ku geeyaan xildhibaanka balse waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhallinyaradu ay lafdhabar u noqdaan sidai ay uga mid noqon lahaayeen baarlamanka iyo weliba madaxweynaha oo ay soo dooranayaan shacabka wallaahi waxaa la dhihi karaa dhalinyaradu waa fursadda ugu weyneeda helaanin hadeer leanna maxaa dhacay maanta waxa wax dooranaya waa shacab oday u tegi maysid lacag kaa bixi mayso adiga iyo waxaa loo baahan yahay fikirkaa siyaasadeed inaa ummadda ka iibisid inaad xisbi gasho xisbigaa ku qanciso waxaa in mxua shacabka dooran karaanin maanta jaanis fiican haystaan dhalinyarada gabdhayo wiilalba waa fursadda ugu fiicnaad heli kareen runtiina dee waa arrin bogaadin mudan waaye xildhibaanada golaha deegaanka baa xildhibaanada golaha deegaanka soo baxay baa laga fiirin karaa oo degmooyinka la qabtay badanaa waxa soo baxay niman dhalinyaraa wax bartay firfircoon durbaba hadda shaqa bilaabay degmadii iyo degaankii laga doortay u shaqaynaya saasoo kale waxaa u rajeynaya puntlandna xildhibaanada soo bixi doona inay u bataan dhalinyaro gabdhayo wiilalah waxaa rajeynaya barnaamijka hadduu ka hirgalo puntland ka hirgalo warman ufood inay noqon doonto puntland maamulka ugu fiican soomaaliya aqoon-yahan axmed cabdiraxmaan ismaaciil axmed jadiid oo ka mid a dhallinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay islamarkaana ku sugan magaalada boosaaso waxa uu qabaa inaanan bulshada lagu barakicin hubinti la-aanta siyaasadeed ee puntland iyada oo laga baaqsanayo wax kasta oo abuuri kara jawi xasilooni darro qalalaaso siyaasadeed ah ismaandhaaf kasta oo jirana lagaga gudbo wadahadal isfahan iyo talo loo wadadan yahay in la isugu yimaado oo aan masiirka ummadda mugdi iyo hubaanti la-aan la gelin waa muhiim in dowladnimadaas aynu wada ilaashanno oo aan alle subxaanahu wa tacaala ugu shugrino nimcada amniga intaas haddii la waayo waxay bilow u noqon kartaa burbur barakac amni darro dhaqaalo xumo baahsan oo dalka oo idil saamaysa sidoo kalena cawaaqib xumadeeda aan muddo laga soo waaqsan isku soo wada duubow khilaafka doorasho ee puntland ayaa ku soo aadaya xilli si weyn loo hadalhayo khilaaf ka hareeyay doorashada madaxtinimo ee puntland iyadoo xukuumaddana ay ku adkaysanayso in loo dhaqaaqayo doorashada isi saaran ee qof iyo cod yuusuf maxamuud v o e boosaaso